weli waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka taagan xiisado u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo musharixiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulkaas iyadoo qaar ka mid ah musharixiinta ay ka hareen tartanka doorashada maxamed cabdulaahi salaad oo loo yaqaano oomaar oo ka mid ah musharixiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay inuu isaga baxay ka qaybgalka doorashada waxa uu tilmaamay in qiimeen uu sameeyey kadib ay u soo baxday inuusan ka qaybgeli karin doorashadaas oo uu ku sheegay inaysan u dhicin sidii la rabay magacaygu waa maxamed cabdulaahi salaad oomaar waxaan ku sugnahay magaalada kismaayo waxaan qiimeen buuxdo ku sameeyey xaaladda hadda aan ku jirno kadib markii aan imid aan indhendheena situationka maalin kadib waxaan go'aansaday in maamul maxaa la yidhahdaa doorashada ka dhici doonta jubbaland ee dowladda ay qabanayso in aanan ka qayb geli karin ayaan go'aansaday doorashadaasi oo aan qiyaaseyno sidii la rabay inaynan u dhacaynin waan ka gaabsanay kama qaybgelin mana ka qaybgeli doono waxaan go'aansaday in labada doorasho midna aanan ka qaybgelin oo aan bannaankaasi aan ka joogo sidoo kale waxa uu ka waramay asbaabaha keenay inuu isaga haro doorashada maamulka la baxay jubbaland
waxaan arkay dhibaatada dhaqaale ee ka jiro meeshan waxaan arkay in dowladdii dhexe oo u diiday maamul goboleedyada inay qabato doorashooyinkooda doorashadii oo xilligeedii markii horeba hal sano oo aanan loogu talagelin halkaasi ugu dartay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan sheegayaa gacan saddexaad hadda ka horna ima soo dhexmarin haddana ima soo dhexmari doonto aniga oo madax bannaan oo aanan heshiis gooni ah la gelin qofna qofna aanan lacag isiinin qofna aanan wax ii ballanqaadin jago iyo lacag iyo midna kuma bedelanin fikirkeyga fikirkeyga waa sidiisii waxaan rabnaa isbedel sax ah inuu dhaco hadalka ka soo yaray oomar oo ka mid ah musharax sheegay inuu ka baxay tartanka doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay uu axmed madoobey weerar ku qaaday mid ka mid ah musharaxiinta la loolamaysa weerarkaas oo dheliyey khasaare isugu jira dhimishyo dhaawac